laba qof yaa la xaqiijiyey inuu ka dhimadan ceelbiyood iyo ku qodaayeen xaafada cunay ee magaalada baydhabo kureed markii hiraabtan iyo gudaan galeen ceelkasi waxaan ku saaran caro badan oo dhataali ceelka ooyo isticmaali jaren dadka xaafada dadka xaafadiya sheegay in hiraabti helo hor iyo guda-an galan dadaal dheer kureedna iyo ku guulaysadeen in lix sacdood iyo qaadatay hasaarowka meedadka lamada qof ee guda-anka jartay wayna sababta dhimashadiyo ka sheegana heerkulka oo eedan sare iyo ceelka oo haayo ko in mudee lan isticmaalna waana adkayti in guda lan gala
may waa ceelkii lamada lankadhiyan hiraabti markasad saaxayti kadhiyan wali dadaal iyo rafaad iyo juhdi badan la biyobo alxamdulilah hadda may laraay sagaalo sac la maraay aragaytan yaa laka guulaysadii waayo isku day badan may laraay iyo dadaal badan kolka noogi ceelka maadaama may waa ceeshaa kuleel zaa'id ahay codee haddana abshay hirinaayo markii dambe aqaf laka dhaway aqaftii laku faji markii dambena ilaa iyo lama sac sita sac haddana may waa inii oo may dadka qaatay inii haddana hawadii iyo leerlasi kabacdeen may laraay madii si kas laka galo waayo may samaynay ini marwaaxad iyo barnaamij walwalba iska hirhirnay si laka gala fadi iyo samaynay marwaaxadaan hariirini alxamdulilah hadda sagaala sahayta may laraay ishagadaha kubani labaatan ishan sano eelka godow ii ka shaqeeyay eelka madi samal iyo biira la ere biirteedan inta badan may lere eel biirle iyo laka saaniye hooba eelka abaarlanka dhagamaanay wallanka buuyanay daboolanay sidii bakaarogi amala shay behe bakaartaba oo gaabano misgeeda laka dhaga hooba oo abaarkoo lanfeedna madihi raabti lifeeda asaradii ama duhuradii amala lagale eelkana lamidu eel biirle madumaylere iyo laka saaniye hooba oo lanka eele gifrid ingley madi islamitri halmitri melwaasey marowba neeftiskase oksijiinku soosaka dhiyaw mayla faday gadaalannagato ooma ambo arwalka shibtiseeda imbedele wali isula karkari hoobaad wali isula karkari imbedelne inoo ka dhimato hala sangete gudoomiyaha gobolka baay cali wardheere oo ka sugunaya goobta dhacdada ku dheyday iyo kabta'siyey dhammaan ehlada iyo weliba qaraabadiyo ku baxeen ilaahay ignaharisaa wardheere ibraahim iyo isaaq shariif eelkun oonta kayaala maybwa eelkii oo afyey yar lahaay oo jiidka haayo langa may ereeye ini oo eelkasay haqasha biyo fadi ka dhimidi haddana lankarek hoylankii hafiiri galley mas-uulanka gale ka dhimidi marka maybwa may ku taasiyaane dadkaasi in ilaahay agnaharisa dadkii oo ha ku dhaladagna samir iyo man iyo dhom samir iyo man ilaahay noosi mayga kale jirta mashaakilkun oo eeladan oo sidee afjoog furonyi oo idoo ka qodan markii koowado walka dhiyaan mae ehelka may maahanya ini oonay toy laku taxdira eele idoo ka qodan lawelba eela isku qodadi onigeedia ka dhiyaw haayaan may leeraay dhibaatada mar welba hana nagado hayt ma in gudigaane madunta lang alla lanki idis eelka godon ini hata afjey dawoola oo madiin furawna afjey may leeraay dad angalna eel afjey hirinayo bad madaasey inti aad feed gal way waa oxygen male marka accident wana nagado hayt eel kasto la qodo oo eel gacmeed aan birshohay edo qodo iyo noy toy tan ono toy dadkiyo qodo daayan ini ku taxdiran mas-uuliyaddiya ku saaranta lanki qodo mas-uuliyad ku saaranta eelkaas ini ku taxdir ini dhibkun haata wandhin dhacdadun yaa inta badan ku dhiyaas deegaanada soomaalida taasi oo la sheegay in yesheenase dhimashada kureed markiyo guda langala eel in mudee lang isticmaalna